Isdhexgalka bulshada waa geedi socodka ay dadka isku falgalaan, ayna wadaagaan fikradaha, dhaqamada, iyo khibradda si ay u abuuraan bulsho midaysan oo wada shaqaysa. Waa hab lagula qabsado nolol wadaagga ah, lana xoojiyo nabadda iyo horumarka. Isdhexgalka bulshada waa xiriirka iyo wada shaqaynta ka dhexeysa dadka kala duwan, taasoo keenta faham wanaagsan, is-kaashi, iyo horumar bulsho. Waxay ka dhacdaa dhammaan heerarka bulshada sida qoyska, deegaanka, goobaha shaqada, iyo guud ahaan dalka. Haddaba, qaar ka mid ah bulshada magaalada Jowhar ayaa la weydiiyey waxa ay tahay isdhexgal bulsho iyo muhiimadda ay u leedahay bulshada dhexdeeda.
Isdhexgal bulsho waxaan u aqaanaa aniga in leys barto horta. Ama meel ama meel meel un ha laisku barto. Shaqaa laisku barto ama seminar ha laisku barto. In leys barto. Berito le xataa waxaa dhici karto ee, maanta ninkan meel meeshaan isku barateen beri adoo lagu haysto inuu kaa dhiciyo. Waxaan u aqaanaa isbarasho.
bismillaah Een, marka ugu horeyso isdhexgal bulsho waxaan u aqaanaa bulsho meel isugu timaado oo meelo kala duwan ka kala timaado bulshadaas oo aanan hore isku aqoonin horena isku arkin inay meel isugu yimaadaan ee wax walba ka kala faa'iideysaan isdhexgalka waxaan u aqaanaa aniga in waa midow dhalinyaro amase dad midow bulsho taasay ay sameeyeen dad aanan is aqoonin maalin meel isku bartay iskana warsahayo aayahooda weyn ayuu u fiican yahay maxaa yeelay haddii aan la isbaranin barashada way fiican tahay waxay ku fiican tahay maanta qofka aad baratay berituule waxaa laga yaabaa meel kaleenta adigoo u safrayo amba aad aad joogto aad ku aragtid aad ku baxsan kartid idoo aan qofka aqaanin qofkaas oo hore u baratay in aad isu sheegtid meha aad ku kulanteen aad isku barateen horay saas darteed aad ku fakan kartaa fikraddeeda haddaan ka dhibtay isdhexgalka bulshada waxaa aan ka aaminsanahay inay tahay dhalinyaro isku timaado sida sidan oo kaleente xaafadaha afarta xaafad ka imaanay barano sidoo kale waxay faa'iido u leedahay isjecel inaa waxaa ka dhalanaya kalgacel meeshaas dadna isku imaanaysaa way is wareysanayaan ulti markay wadada isku arkaan si kalgacel ay isku soo marxab Eh, isdhexgalka bulshada eh, horto marka ugu horeyso eh, waa la isdhexgalaa haddii la dhaho eh, siyaabo badanaa la isku dhexgeli karaa la isku fahmi karaa Eh, midda jirta horta ani maskaxiyan teyda haddii aan ka hadlo tusaale oo kale haddii oo yacni meel kale aan tago oo waddan kale aan tago dad haddii aan ku barto isdhexgal bulshaa sameeyey Eh, waayo dadkaas hore ma aan u aqaanin anna ima aqaanin marka meeshii markii aa iskaga baranay eh, marka sidaasna waa dhihi karaa ama fikirkeyga haddii eh, waan fikirkeyga intaas waa
faa'iidada koowaad oo la heli karo waxaa waaye as dhihi karaa aniga aad baranaysaa dadaan aqaanin aad aqaanina baranaysaa tusaale ahaan hadda kulankaan aan isku nimid dadaan hore u aqaaninaan barti almuhim waxaa waaye anaa wejiye cusub ad aqaanin aad baranaysaa tusaale ahaan hadda in afarta xaafadooda laga soo jamciyey in dad laga soo keenay marka aaraa iyo fikira isdhaafsanayaan marka qof walba meeshaan fadhiyo wixii ka guuxayo wuxuu yahay iyo titalkiisa waan waan waan bartay waxaan ku bartay isdhexgalkaan ku bartay
sida ay noo leeda waxaa ka mid ah waxaan ogaa karnaa in inaan xal u helno broblanyana heystoo kale waxaa kalantooday samayn kartaa in xitaa aan sameyno dee- in saameyn ay ka taagan tahay saameyntaas aan xal u helno kala san u taakulno bulsho kale dad kalentooda oo tabarucaad u baahan oo kale faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid ah isdhexgalka bulshada een qof aan maanta bartay biri agtiisa ma laygu dili karo macnaha ileen wanaagaan isku baranay waa isnaqaanaa anna sidoo kaleeto agtiisa ma laygu dili karo asagana ma la dili karo macnaha waxaa waxaa ka mid ah faa'iidadaasaa ka mid ah ama qofka wuu jirin karaa wax kastaa ku dhici karo inaan garabkiisa istaago ileen wanaagaan isku baranay Isdhexgalka bulshada waa arrin muhiim ah oo lagu dhiso bulshada midaysan, horumarsan oo nabad ah, wuxuuna horseedi karaa isku xirnaanta dadka, waxa wada qabsi, iyo kobaca dhaqaalaha. Haddii bulshada la baro muhiimadda isdhexgalka, waxaa yaraan doona khilaafaadka, waxaana kordhaya wada shaqaynta iyo horumarka.